warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim horta way ku jira degmada xogdo dhowr mashaariic ku jirta oo riyada larawtiis laraw dhowr mashaariic kufulahayd riyada laraw egg larawna mashaariic inaarte kufulido qatar dalshayii maamulweydii amaana dadweynaha dhammaan maamulada shiran linkeri lakadaan furow mashaariicdaas intidiyanka ku furow marka insha allah dalkowtii wada rajeynaya mashaariic bilaawma doonta bilaaheen gudoomiye marka mashaariicdaasay timid ku duganta mashaariicda kale ee degmada la tuuri jiray maya runtii waa kuleeyayina lambaiyo kasta mindhalalese mase borgaramalese borgaramka iyada way banaadeeyay maanaha dadweynaha iyo iyadiyo waxyaalaha maanaha dadweynaha dooraden ani maanaha kuliyada mase borgaramka iyo degmooyinkaas waxaa dooraden dadweynaha heerur shacabka dhamaanto waa dooraden meelkas meelyo markaas ngaran walkubasiya hadoorad ogolaati marka mashaariicdii oo macnaha iyadaa kale wuxuu ku duuntahay iyadaa kale uga suurtagalay mashaariicdan iyo qandaraasiido masnayn daabka suugido wadadaa dhigi ganaasiido masnayn shirkada siido suurtagale ee borgaraamsha saasne ani macnaha dadweynaha walaal walaayladasaw maslanta dadgudiyo dadweynaha lakusaaray jare aramogasa macnaha ayaa kabirijaasa dowladna markaasa fuliya mashaariicda waliba ku mid ah dhismo garoonka diyaarado dayacatirka laga sameeya isbitaalka iyo weliba qaybo fara badan oo xarunta degmadiiyo kamidata markaa degawaqaasayti oo dhan la dayactira may isbedel ee marka degmada laku dareemo kordhiniga horumarka garoonka iyo weliba xarunta degmadii kulli
runtii armawasaraadilaido deegankana maaha magaalada baleeada ku jirta horumarsha ku jirta sidaas soo tooda magaalada xudur dowladii maxamed siyaadi dhatan dhismooyin meelna mashaariic saasa mal ku fulayna marka armawasuudan aragan armo oo iin muhiimne deegankana muhiimne isbedel fayleen wal kole weli kole shaqo badan kole shacabka oo maanaa baarmundo badan oo dalsiintoonaan shaqaalo badan shaqo badan kole dhismooyin oo maanaa deegaankan jiraayo oo in maanaha insha allah wuxuu saari doono maamulahaan shacabhaan wuxuu ka saari doono isbedel fayral kole meelihii istaraatiijiyooyinka soolaada ka jira mcjidi meelihiina daraantala kumulaya ka jirta orstejinka iyo hanuuninka ka jirta iskoolkiya ka jira stejina ka jira maxkamadiya ka jira mashaariic badan oo rumahaantii haddii intaas dula dayactirada maleese ani maanaha magaalo wala saabidow ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان